maanta al-shabaab waxaa la dhihi karaa waa markay abid ugu xoog badnaayeen intaana dagaal baa lagu haya marka dagaaladaas waa dagaalo lagu najaxay ma ahan markii hadafkii laga lahaa oo ahayd in al-shabaab laga adkaado dagaalkii hadda macawsley iyo iyo iyo iyo dowladda federaalka xasan sheikh galmudug wixii ka dhacay iyo wixii hoog iyo ba ka dhacay soomalidu way garanaysaa marka haddii ujeeddadu ay ahayd in al-shabaab laga awood bato taama dhicin mana muuqato al-shabaab waa dhalinyaro soomaaliyeed horta dowlad ma jirtaa baa meesha ka horeyso dowlad la yidhaha dowlad soomaaliyeed horta ma jirtaa ma jirto soomaaliya dowlad ka jirto ma jirto sababta soomaaliya xagee soomaaliya xagee soomaaliya lama yidhaahdo bakaaraha keliya iyo iyo villa soomaaliya soomaaliya lama yidhaahdo soomaaliya waxa waaye waa sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ee soomaaliya la dhaha dowladda federaalka hadda meelaha hata maamulada la yidhahdo way hoos yimaadaan markii laga reebo maamulka gobolada waqooyi mataqaanaa somalilan markii laga reebo oo ayagu yidhi waaba goonabo shuqul kuma lihin puntland ayada lafteeda kama tirsano hadda wakhtigan xaadirka macnaha dee dowladda soomaaliyeed oo ay aqoonsan yihiin oo mataqaanaa ay ama ama ama ama xukunto ma jirto maalin dhaweyt waa tii maaragtay raascamboni ciidamadii dowladda federaalka kuwa ah iyo kuwa maamulka jubbaland isku dhaceen oo meesha ku dagaalamayeen marka horta dowlad ma jirto soomaaliya dowlad kama jirto magaalada ay joogaan muqdisho xataa mid xor u mari karo maanta intuu tago mataqaana galabtii baxo meelihii la tegi jiray iska soo mari karo oo soo baqaayo shaha ka soo cabi karo soo dukaamaysan karo ma jiro mustaqbalka war kama hayno berri waxay tahay war kama hayno laakiin berri waxaan ku ogaanaynaa shalay dabeecadihii shalay bay wax ka leedahay sidaa darteed waxaan ka wadaa al-shabaab oo kaleeto intay soo bilowdeen dagaalada ay galeen meelaha ay xukumaan sida cadaaladda loogu doorto loogu loogu raadsado muqdisho cadaaladda baa la raadinaya al-shabaab baa loo tegaya magaalo kaste oo dowladda federaalka joogto waxay cadaaladda u raadsataa al-shabaab u fiirso kuwa cadaaladda laga raadsanayo baa leeyihiin dowlad baa nahayoo khayr baan ka shaqaynayna kuwa cadaaladda loo raadsanayana waxaa la leeyahay waa argagixiso oo war argagixiso hadday tahay so in laga carara ma ahayn oo meeshay joogaan aan la tegin argagixiso cadaalad loo doonanayo waa waxyaabaha mucjisada ah soomaaliya ka taagan waay marka waxaan isleeyahay dawa ama dheera haddaan waxa hadda socdo dowladda hadda socoto aan wax laga bedelin al-shabaab wadanka soomaaliya way qabsanayaan shaki qof kastoo ha ogaado waxaa laga yaabaa maanta maalinaan ahayn in la isweydiiyo haddii dowladda federaalka iyo beesha caalamkaeed hadda shay ku socoto iyo muwafiyanimadan iyo burcadnimada tan iyo musuq maasuqa iyo eexda iyo kala qaybinta iyo beenta iyo digdigtaan iyo boobitaanka xoolaha dadka la boobayo iyo wax loo aabayeelahaya aan la arag hadday ku socoto dowladdan reer galbeedku ay ay maalgeliyaan waxaan u dambayn doonaa waxay ku dambaysay kaabuul muqdisho waxay ku dambayn doontaa waxay kaabuul ku dambaysay ku dambayn doontaa